Komishinka Xuquuqda Aadanaha Maamulka Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ku qabtay kulan kaasi oo diiradda lagu saarayay heerka dadka baahiyaha gaarka qaba iyo caqabadaha ay la kulmaan. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socda hay'adaha caalamiga ah, kuwa maxalliga ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan Komishinka Xuquuqda Aadanaha Maamulka Somalilan. Agaasimaha Waaxda Qorsheynta Komishinka Xuquuqda Aadanaha Maamulka Somalilan, Cabdiraxmaan Maxamuud ayaa ka warramaya ujeedka kulanka.
Komishinka Xuquuqul Insaanku inta faraha badan ama sanadkiiba wuxuu qabtaa kulano uu iskugu yeerayo daneeyayaasha. Kulankani waa kulan markaa inta aynu kaga hadlayno waxaa jira xeer ay leeyihiin dadkeena naafada ah oo golaha wasiirada hor yaalla weli aan baarlamaanka u soo gudbin waxyaalahaynu ka hadlaynaana waxa weeyaan waa dadka inta ugu nugul markaa inaynu ka hadalno qaar ka mid a mas-uuliyiinta ka qaybgala kulanka ayaa ka waramaya muhiimadda xeerkan iyagoo codsaday in xeerkan sida ugu dhaqsiyaha badan loo ansixiyo sidayn la soconno dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee somalilan ku nool waxay la kulmaan caqabado fara badan caqabadaha waxaa inta badan xalinaya xeerka muxuu disability billka xeerka waxay noo sharxi doonay maxamed axmed ciise oo ah facilitatorka muxuu ahaayey programka maanta isugu nimid iyo kulankeena laakiin haddii xeerkaa la ansixiyo sidan la soconno xeerka wasaaradda arrimaha bulshada iyo waxa wada diyaariyey dalada naafada ee s n d f waxaa loo gudbiyey golaha wasiirada golaha wasiiradu waxay ka bixiyeen faalo ama comment waxaa loo gudbiyey qarigaha guuda qaranka annagu ka dalada naaf ahaan waxaan isku daynay oo inta badan ka shaqaynaaba dadka baahiyaha gaarkaa qaba bulshada kale in xuquuq noqdaan horta waxaynu baaq mid dheer iyo mid gaaban iyo mid hoose iyo mid koraba ugu diraynaa in xeerkaas la dedejiyo si loo daboolo baahida dadkaa muxuu ahaa aynu ka hadlayno runtii sidaa uu sakariya sheegayay dee caqabado badan ayaa ku hareereysan muxuu ahaa bulshada ama dadkaa muxuu ahaa baahiyaha gaarkaa leh wixii horta loo kaca ee loo guntado ee laga hari waayo insha allah way qabsoomayaan annagu ka wasaare xeerkii waan soo cudinay golaha wasiirada uu maray waan gariqaabku bika sheegayay doodiisii inay dhammaatay kolley baahiyo tiradoo dalka ka jiray aawadeed ayuubu u dhaafi waayay halkaa laakiin iminka maadaama dee madax cusube timi insha allah way priority koobaad siiyaan oo sanadka aakhirkiisa aynu halkaa ku baandhig ugu qabanno kulankan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii dadka baahiyaha gaarka qabo ay u heli lahaayeen xuquuqdooda